caabuqa covid nneteen waa mid mar kale kusoo labakacleeyay dalkeena soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle oo muddooyinkan dambe laga diiwaangeliyey kiisas badan kuwaasi uu gaaraya in ka badan shan iyo toban qof oo laga helay cudurkaasi agaasimaha guud ee cisbitaal goboleedka jowhar cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan ayaa bulshada ugu baaqay in laga digtoonaado halista cudurka covid nneteen isagoo sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay in qoyskooda ay ka ilaaliyaan khatarta cudurkaasi
dadweynaha waxaan ka codsanaynaa cudur waxaa jira cudurka loo dhihi jiray coronavirus oo hadda aada u badan cudurkaasi waa cudur khatar ah laakiin wuxuu leeyahay ka hortag ma laha daweyn waxaan ka codsanaynaa marka dadweynaha walaalahay in cudurkaasi laga digtoonaado in cudurkaasi macnaha ka hortagiisa aan ku wada dadaalno qofkii cudurka laga helo waxaan ka codsanaynaa wuxuu noqon karaa qofkaasi qof badbaadiyey shacabka oo dhan ama qof laayay shacabka oo dhan haddii qoyskiisa uu ka bilaabo inuu ka ilaaliyo waa wax weyn oo wuxuu badbaadiyey qoyska laakiin qoyska hadduu ku fasaxo qoysku wuxuu xiriir la leeyahay ardada waxay xiriir la leeyihiin qaar iskoolka qaarna waxay la leeyihiin dugsiyada qur-aanka qaarna waxay la leeyihiin suuqyada wax lagu gata iyo dukaamada qof kasta oo ka tirsan wuxuu ku faafin karaa dad aada u fara badan buu maalintii ku faafin karaa qof kastana wuxuu xiriir la leeyahay qoys qoyskaasna wuxuu xiriir leeyahay dhammaan bulshadao dhan dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay in ay sameeyeen nidaam dadka lagu badbaadinayo taas oo ah in qofka looga shakiyo cudurkaasi il gaar ah loo yeelanayo mar walbana xiriiro toos ah lala sameynayo marka qofkii laga hela cudurka dad baa laga helay badan oo magaalada aan u dirnay waxaan ka codsanaynaa qofkaasi inuu horta uu asagana isbadbaadiyo oo talooyinka dhakhaatiirta uu raaco uu noo yimaado qoyska uu la nool yahayna uu ka badbaadiyo wax yar buu ku raysanayaa ilaahay idankiis qof kastana waxaan ka codsanaynaa marka uu baxahayo teleefonkiisa iyo wixiisa waa ka qaadanaa wixii xanuun ah oo uu macnaha la soo gudboonaado inuu dhakhaatiirta soo waco xarun oo waxaa jirto lagu badbaadiyo iisheeg ilaahay baa badbaadin kare loogu talagalay cudurkaas waxaa lagu diyaariya dhakhaatiir iyo daawooyin iyo kuwii khatar galo mashiin oo oksijiinka siiyo macnaha waa kiisaska laga diiwaangeliyo deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa kororta maalin walba iyadoo wasaaradda caafimaadka maamulkaasina ay soo saarto habka ugu fudud ee looga hortago cudurka coronavirus